magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta lagu qabtay kulan aqoon isweydaarsi oo sare lagu qaadayay wacyigii mas-uuliyiinta dowlad goboleedka jubbaland ee la xiriira dowladnimada kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedka jubbaland kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saarayey wacyigii mas-uuliyiinta dowlad goboleedka jubbaland arrimaha la xiriira dowladnimada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya saadaad maxamed nuur oo dahfuray kulanka ayaa wuxuu ka warbixiyey waxyaabo uu ku saabsan yahay kulanka inaan mar walba aan ka abdhiid gareyno aan ka xogo siino waxyaabaha socdo sidoo kale waxaa jiro beryahan shaqooyin aada muhiim u ah oo ku saabsan daraasaad la sugiyey dad dadka dallaawayaasha ah inaan isla ogaano runtii markii dadka soomaaliga ah la yidhaahdo siduu haddaba wasiirka sheegay dallaawayaal qofka soomaaliga ahaa markiiba geeso istaagaya wuxuu leeyahay ma dad dal lahan baa jira saas laga moodo waxaa laga wadaa dallaawayaal daraasadana waa qaadan doonaa halkan baa wasiirka iyo anigoo fadhino wax noogu sharxi doono agaasimada digista dallaawayaal waxaa loogu jeedaa dadka aan xuquuqda haysan sida baasaboorkii xuquuqdii waxbarasho xuquuqdii caafimaad xuquuqdii ka qaybgal bulshada aan haysanin oo nala joogo hadduu yahay qof soomaali joogo oo dallaawayaal hadduu jiro dadka soomaalida oo dibadaha ku maqan oo soomaaliyana ka tageen dibladihii tageenna aan weli wax aqoonsi ah ama wax dokumenti aan la siinin marka dadkaasi laga wadaa si xuquuqdooda u hallahaayeen hadday jiraan marka idinkaa la idinka rabaa inaad arrintaas ka doodaan daraasadaasta aad markaad idiin soo bandhigo wax ku dartaan wixii ka maqanna aad ku dartaan waxaan ku jirna asleedihiin zaa'id uu ku yahay inaan idintaa idinkaan idinka rabaa arrinta aan rabno inaan sidoo kale aan dib u eesigiis idinku suubino aan idinkala tashano waxaa ka mid ah dib u ees dib u eegista sharciga jinsiyadda sidoo kale inaa idinkan aad ku darsataan contributionkiina hirgelinta nidaamka danabaysan oo dadhigista ah ayaa laidin soo bandhigi doonaa annaga waxaan subina hadda nidaam danabaysan berigii hore waxaa la isticmaal jiray documenti had had copy la isticmaal jiray hadda digitala laga dhigay sida u shaqeeyo iyo iyo warbixinta sida loo gelina loo xaraynayana waa arki doontaan oo waa laidinka soo waa laidin soo bandhigi doonaa iyo tirakoobka lagu suubiyo xaaladaha madaniga ah intaas ayaa ugu muhiimsan aad aad aad u mahadsan yihiin waxaan rajeynayaa in aad ka faa'idaysan doontaan daraasadan soobadhigint soo bandhigiteeda aragtidiina iyo fikirkeena waa muhiim waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu